barnaamijka dhakhtarka weydii ee maatana wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka afrika ee ka baxay idaacaddan v o a qalabka neefsashada ee dadka neefta qaba lagu xiro waa sidee waxtarkiisu maxaa laga rabaa inuu ka taxadiro qofka qalabkaasi isticmaalaya ee qaba neefta ama carruurtiisu ay neef qabaan su-aalahaasi iyo qaar kale ayaa dhegaystayaasheenna qaarkood waxay weydiinayaan doktor aadanogaas oo ku takhasusay xanuunnada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee madiina oo ku taalla magaalada nairobi ee dalka kenya waa cabdullaahi cabdisalaam weeye oo nairobi waxaan jeclaan lahaa inaan dhakhtarka weydiiyo mararka qaarkood markii ilmaha iyo asmada iyo ku dhacda waxaa dhacda mashiino yaryaro farmasiga iyo wax laga soo gato nimlaay saris iyo hadhow inta lagu shubo ilmaha lagu xiro marka haddii aan dhakhtar lagala tashan oo ilmihii mashiinadii lagu xiro oo muxuu ahaa daawadii aan si fiican loogu qiyaasin maxaa dhib oo ka imaan kara maxaase la tali lahay waa su-aal fiican runtii sababtu waxa weeye cudurkaa neeftuna aad buu u badan yahay oo ilmuhu qabaan mashiinada isticmaalkooduna hadda aad buu usoo badanayaa oo qaar badan guryaha laga isticmaalaa hadda inkastoo badanaa isbitaalada laga isticmaalo mashiinadaas waxaa loo baahan yahay si aqoon leh in loo isticmaalo haddii aan loo isticmaalinna dhib baa ka imaan karta mashiinka daawa lagu shubaa horta keligii lama isticmaalo qofku waxa uu neefsanayaa waa daawo lagu shubo mashiinka mashiinka nubalizer baa la yidhaahaa daawooyin steroids la yidhaaho oo laysku daray ayaana lagu shubaa daawooyinkaasi waxa weeye laba nooc bay isugu jiraan nooc furaha iyo sambabada iyo neef mareenka furaya awal markay xoogaa jiq ahaayeen oo neeftu ka dhigtay furahaya iyo nooc ka bi'inaya inflamationka ama caalirka iyo bararka ka bi'inahaya dhacaankana ka saaraya ayay isugu jiraan haddii dawooyinkaas lagu shubo markaas dawooyinka waxay u baahan yihiin in la qiyaaso oo la xadado qaabka loo siinayo iyaduna waa qaab oo qof kasta iskama isticmaali karo intaa waxaa ziyaado ka ah mashiinadatan waxaa loo baahan yahay tuubooyin waxa weeye hadhow la neefsanayo qofkii neefsanayo marka inay ayaga laftooda clean yihiin oo nadiif yihiin baa loo baahan yaha oo dhaaska iyo boor iyo aysan waxba gelin marka isticmaalkooda runtii waa isticmaal loo baahan yahay inuu taxadar yeesho cid garanaysa oo fahmaysana ay isticmaalaan waa xasan jaamac cabdilafaqi walaal waxaan weydiin lahaa daktarka isagoo mahadsan doctoorka uu fursadda qaaligaana siiyey xanuunka neefta la yidhaaho oo hadda laga sheekaynayo hadday macnaha aad qofka ku weynaato ku aada ugu gabowdo maxay dhiboo keeni kadhaa maxaase laga qaadaa neefta neefta waxyaalaha laga qaado waxaa koosgareeya ama keena dhaxal qofku uu dhaxlay oo jirkiisu u diyaar yahay xanuunka inuu ku dhaco iyo isagii oo markaa la kulma waxyaalaha kiciya sida qiiqa iyo boorka iyo wixii lamida waxyaalaha uu la neefsado wax isaga jirkiisa dhimahaya isagoo awal jirkiisu arrintaa diyaar u ahaa waayo qof bayan dhibayn kaasi diyaar buusan u ahayn kii marka diyaarka u ahaayo dhaxlay jiinkii wax jinis la yidhaaho lakala dhaxlaha jira oo jirkeenna ku jira kii jiinkii dhaxlay oo jirkiisii diyaarka u yahay markuu la kulmo wixii kicinahayay way ku kacaysaa horta taas ayaa keenta wax ka qabadka marka ama qofka haddii aan wax laga qaban ee ay ku weynaato maxay xaaladii ay ku dambaynaysaa horta waa xanuun lala noolaado oo dad badan oo adduunyada qabaa waa lala noolaadaa macnaha habda waa kugu kacayaa markaasaa dawadiisii kaalmaantiga ahayd baa lagu siinayaa maadaama uu yahay xanuun aad la noolaanaysid laba arrimood ayaa muhiim ah midna waxa weye horta adigu laftaadu xanuunkan inaad faham guud ka haysatid oo aad akridid oo ilbaxnimo gaara aad ka qaadatid xanuunkaas taa waa mid waayo waxaad la nooshaa tan labaadna waxa weeye dakhtar xanuunkaas yaqaan oo aqoon u leh had iyo goor inaad la socotid oo la tashatid maadaama uu habda kugu kici karo haddaadan saa yeelin oo xanuunka kugu weynaado oo isaga kaa weynaado isaga daaho xanuunkaasi wuxuu keeni karaa ugu dambaynta wuxuu keeni karaa wax la yidhaaho respiratory failure ama in qaabka neefsashada mareenkaagu uu feelgareeyo oo fashalo oo markaa maxaan ku idhaahaa taasina runtii xataa dhimashay keeni karta ibraahim cali daar daktarka waxaan weydiinayaa xanuunkaan la samboorka saboorku waxa weeye waa xanuunada ku dhaca neef mareenka waana xanuunada ay allergigu keento ama xasaasiyadu waa xanuun exactly neefta oo kale lamid ah ama ay qaraabo yihiin isku sibay u qabtaan qofka isku sibay ugu dhacaan isku sibaa loo kala dhaxlaa isku daawooyin isku dhow yaa loo qaataa oo daawooyin yacni xiriir leh baa loo qaataa sababtu waxa weye waa laba xanuun oo isku dabeecada saboorku waxa weeye sidaas oo kale adigoo maxaan ku idhaahaa dhaxlay jenis wax la yidhaaho oo xanuunkaas sida ayaad waxaad la kulmaysaa waxyaalaha kugu kicin kara ama kugu kudhibi kara waa kuwaan sheegaynay oo kalaa kamida barafuunka iyo qiiqa iyo boorka iyo wax aad urisay iyo saabuun iyo wixii lamida waxaasaa kamid a wixii markay kugu kacaan waxyaalaha qofka ku dhaca mase qofka sanboorka qaba wuxuu ku waalanayaa hindhiso wuuna caburayaa sankiisa dufta hoose oo ku jirta ayaa bararaysa biyo badani waa ka soconayaan bararkeedu markuu kordho jiq buu noqonayaa sankii baa xirmaya cabur iyo hindhiso iyo maxaan ku idhahaa neeftii oo kugu xiran iyo waxaas oo kale yaa imaanaya waxaa dhici karta sanka labadiisa dul mid inuu xirmo labaduba inay xirmaan baa dhici karta waxaasi haddii aan la daaweyn waxay u gudbi karaan wax la yidhaaha sinus infection ama sinusitis waa sanka jeebab buu gadaal ku leeyahay badan jeebabkaas qaar baa wejiga kor jira qaar baa dhinacyada sanka jira qaarba meel bay jiraan ayaa abugtoonaya waa sidii oo kale inflammationkii iyo secretionskii iyo qoyaankii ay wixiiba oo dhan baa iyagana gelaya waa bararayaan waa xirmayaan infection baa markaa geli kara arrimuhu markaa waxay gaari karaan ugu dambeynta xataa qofku inuu u baahdo in la qalo oo maxaan ku idhaahaa waxyaalaha laga soo dhaqo oo lasoo nadiifiyo
dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti igu ahaa toddobaadkan doktor aadan ogaas oo ku takhasusay xanuunnada guud kana shaqeeya xarunta caafimaadka ee madiina oo ku taalla magaalada nairobi ee dalka kenya intaasna waxaa inuugu dhammaaday barnaamijka dhakhtarka weydiiye oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiis ah wuxuuna idinkaga yimid barnaamijka isku xidhka caafimaadka ee ka baxa idaacaddan v o a